dhammaan hawada miyaad naga dhegaysanaysaa ha kusoo dhawaw c h u o nine point one f m cismaan sheekh dalmar
aadan aada iyo aad baad masan tahay adiga iyo shaqaalaha c h u o iyo macaamiishaada hawada ee naga dhegaysanaysa waan salaamaya Ah, dhammaan dadweynaha naga dhegaysanaya xagga internetka ama raadiyaha magaalada ottawa iyo nawaaxigeeda cismaan sheekh dalmar waa nin soomaaliyeed ee wadanka somalilan ka mid ah xisbiga wadani eh ee laga aasaasay wadanka somaliland oo haddana xubnihiisa ku baafeen adduunyada inteeda kale ayaa qayb waxay u heshay magaalada ottawa shirkaasi uu ka dhacay habeenkii sabtigeed oo lasoo dhaafay magaalatan ottawa cismaan bal wax yar naga sii xisbigan wadani
bismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam mar labaad aadan waad mahadsan tahay xisbiga wadani waxa weeyaan waa national party ama af soomaali haddaan ku idhaahdo waa xisbi qaran oo ay leedahay somaliland wadanka iyo qaranka somaliland uu leeyahay siaad og tahayba somaliland waxay leedahay mar walbaaba saddex xisbi marka oo xisbi qaranna ah waa mid ka mid a
marka xisbigan wadani goormaa la asaasay
xisbiga wadani asaasankiisu xisbinimo waxa weeyaan eh, wuu ka horeeyey laakiin marka hore wuxuu ahaa eh, urur buu ahaa Eh, marka ilaa iyo eh, laba kun iyo koob iyo tobankiiba xisbiga wadani urur ahaan buu marka hore u jiray Eh, laakiin akhirkii eh, laba kun iyo saddex iyo tobanka horaantiisii ayuu u eh, n- n- ayuu noqday xisbi qaran noqday
marka xisbigani yaa guddoomiye ka ah yaana guddigaasi ka mid ah
Een, xisbigu waxa weeyaan wuxuu leeyahay guddoomiye eh, islamarkaana ah een, een, een, ninka u tartamaya madaxtinimada somaliland waa cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi oo ku magac dheer een, een, ciro islamarkaana ah guddoomiyaha een, een, een, een, baarlamaanka somaliland ama sida halka uga naqaano speakerka maxay ahayd baarlamaanka somaliland Een, guddoomiye ku-xigeenkastuna waxa weeyaan oo isna u tartami doona haddii ilaa yidhaahdo madaxweyne ku-xigeenka een, dalka ama qaranka somaliland waa axmed muumin muumin se sidaasi la eg wuxuu leeyahay een, een, een, een, barnaamij degsan oo dowlad oo kala ah ilaa iminka wasiir laguma magacaabi karo laakiin xoghayn xoghayn ama xoghayaa lagu magacaabaa Een, marka wasaarad kasta oo jirta wuxuu leeyahay xogaya ama qof baa ku magacaaban waqtigan xaadirka ah mustaqbalka wax waa isbedeli karaan marka laakiinse waxaan kuu soo gudbinaya un waxa weeyaan labada qof ee ugu mudan xisbiga oona labadaa ku sheegay maadaama uu yahay xisbi ka jira wadanka somaliland ma iiga sheegi kartaa maxaa loogu qabtay xafladda magaalada ottawa xisbigan
Een, aad baad u mahadsan tahay aadan waa su-aal iyo aad iyo aad u wanaagsan Een, sidaan hore kugu sheegay eh, xisbigu waxa weeyaan waa xisbi qaran somaliland baa leh Een, sidaad og tahayna soomaalidu caalamka iminka aad bay ugu fidnay Een, wuxuu ku leeyahay markaa laamo caalamka oo dhan een, waxaa la yidhaahdaa calanka wadani qoraxdu kama dhacdo waayo min somaliland ilaa australia ilaa ma iyo north america oo halkan aynu joognaa cirifkii adduunka ah meel aanu laan ku lahaynin ma jirto marka een, haddaad i weydiisay su-aasha ah maxaa een, ottawa een, een, uu yimi waxaa ottawa saad ogtahay aadanow ku nool community aad iyo aada u ballaaran oo somalilanders ah een, oo aada ugu xidhan wadankoodii iyo wadankoodii aada u jecel Een, marka een, waxaa ka mid a markaa communityga qayb weyn oo ka mid ihi waxay supportan yihiin een, xisbiga wadani sidaa darteed laga maarmaan bay noqotay in halkan laga asaaso laan een, metelaysa xisbiga oo ay kusoo hiloobaan ama ay isugu yimaadaan ama ay ku arrinsadaan dadka somaliland dariska ah ee taabacsan ama een, een, een, een, aaminsan siyaasadda xisbiga qaran ee wadani
xisbiyadii kale ee wadanka ka jiray sida wicid ama kuwii kale maxaa maadaama aad tiri xisbigan wadani sanadkii labadi kun wuxuu ahaa urur muxuu uga bedelan yahay
waa su-aal iyo aada iyo aada u wanaagsan xisbigu wuxuu leeyahay political platform aada iyo aada loo habeeyey oo maxay ahayd dad khubara ah ay aada uga shaqeeyaan xisbigu waxa weeye wuxuu ka jiraa oo hantay truska ama aaminaada somalilan oo dhan min tuulada ugu galbeedaysa ilaa iyo tuulada ugu barigaysa arrintaana wuxuu ku mutaystay waxa weeyaan siyaasadiisa uu ka leeyahay somalilan iyo mustaqbalka somalilan waxa uu ka rabo iyo sida ay u rabo mustaqbalka somalilan inay u ekaato ama ay noqoto wuxuu kaga duwan yahay xisbigu oo haddaan kuu sii sheego aadan oo xisbiga wuxuu leeyahay magac kale oo ay shicibka reer somalilan ay u bixiyeen oo la yidhaahdo walaaleeye oo ay dadku iyagu u bixiyeen siyaasiyiintu umay bixinin laakiin shicibka u bixiyey magaca walaaleeye sida magacu kuu sheegayna waa xisbi ay dadku aaminsan yihiin inuu midnimada somalilan iyo shicibka somalilan waxa ay doonayaan si cadaalada oo sinaani ku jirto xisbi uga shaqaynaya wey xisbigu wuxuu siyaasad cad ka leeyahay horumarka tacliinta caafimaadka ayuu siyaasad cad ka leeyahay wuxuu kaloo siyaasad cad ka leeyahay oo ay shicibku og yihiin arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda iyo caalamka sida loola macaamilayo ee wadanku u helayo khayraadkiisa ku jira caalamka loola sheergarayn karayo oo investment loo maratay wadanka loogu heli karayo xisbigu wuxuu aaminsan yahay haddii la dhiso cadaalad iyo sinaan dhab ah oo aan magac ahayn laakiin dhab ah oo jirta isla markaana nabadgelyo taam ah oo adag oo cago adag ku taagan oo always wax walba ka hor tagta aan maxay ahaytee noqonin xaalku waa laga daba tegayaaye wax walba ka hor tagta ayuu si horta leeyahay siyaasadaansaas u leeyahay waxaanan aaminsannahay taa haddii aada loo adkeeyo in wax walibana ay halkaa markaa ay soo raaci doonaan oo caalamku maaragtay kasii jeclaan doono sida iminka somaliland loo arkayo oo iminkaba aada iyo aada u heer saraysa si aada uga sii heer saraysa ay maxay ti caalamku u arki doonaan siyaasadda xisbiga caynkaa u yaraada
dadka horta ra'yigooda iyo ninka xisbigaas aasaayo fikradda waa kala duwan yihiin dadka hadday ku magacaabeen walaaleeye xisbiyadii hore ee waddanka ka jiray sida kulmiye ama ucid dadweynaha maxay ugu bedeli waayeen magac kale mase waxaa dadkii kalsoonidii miyaa kaga dhimatay xisbiyada kale
horta waxaan aada iska ilaalinayaa inaan axsaabta kale ama taageerayaasha axsaabta kale aan aan wax ka idhaahdo laakiin waxaan aada wax uga odhan karayaa xisbiga wadani oo anigu halkan aan uga ahayd guddoomiye arrinta xagga shicibku magaca ay bixiyeen ama maxay axsaabta kale magac ugu bixin waayeen waxa weeyaan waxyaabaha qaarkood waa wax ka yimaada waa natural waa wax dadka ka yimaada oo aan inta badan khasab ku imanin ama aan ku imanin matalan ibsi oo kale aan ku imanin waxa weeyaan shicibku waxa ay arkaan oo ay indhahooda ku arkaan oo ay dhegahooda ku maqlaan ayaa qalbi iyada oo natural ah bay wax usoo baxaan waxaanu aaminsannahay shicibka somalilan wixii ay ka arkeen muddadii yareyd ee xisbigu jiray xisbi oo national party u ahaa iyo muddadii uu ahaa ururka ee u tartamayay inuu xisbi noqdoba wixii ay ka arkeen shicibka xalaasha ah ee xorta ah ee reer somalilan aawadeed ayaa magacani usoo baxay sidaas buuna magacu ku yimi maaha wax ma garanaysaa ama siyaasad ku yimi ama lacag ku yimi waa dareenka shicibka wey markaa waa wax magac dareen keenay wey saasaan odhan karaa axsaabta kale maxaa magac kale loogu bixin waayey taas dib baan u dhiganaya malaha shicibkana weydiin doona haddii ilahay dhaaf cismaan adoo raalliga ah waxaan nahay nin soomaali ah soomaalidana adduunka geeska africa dadka ugu badan oo degan oo lagu tilmaamo waa soomaali ayadoo xukuumaddii ingiriiska ama faransiiskii ama kuwii talyaaniga ahay ay kala qaybiyeen soomaalidana mid kastaba waxaa ku jiro wax la yidhaaha catifad catifadaas oo ah qof soomaaliga ninka jiraba waxaa weheliyo qofaan dhimanin dhaqaale aan ka rabin aan duqoobin ama waayeel aan noqonaynin hase ahaatee asagoo lafsadiisa halis ku ah haddii aan kuu bayaaniyo kaa waxaan ka mid ahaa qabiilka soomaalidu waxay wadaniyadda ka jeceshahay qabiilka xisbigan wadani ma xisbi beel ku beersan baa mase waa xisbi wadani oo somaliland ah aad baad u maqsan tahay waa su-aal aada iyo aada u qaali ah oo maaragtay aan garan karayo waayo nin kasta oo soomaali ah meel kastaba ha jooga inta soomaali magaceeda sheegato kan jigjiga jooga kan hargeysa jooga kan jabuuti jooga kan muqdisho jooga kan gaarisa jooga waxaa ku jira cudurka ah qabiilka xisbigan wadani ma yahay xisbi somaliland ah oo wadanka somaliland u doodi kara
aadana walaal aad baad u maqsan tahay su-aashaasina waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan waayo xaqiiq waxa ah cudurka qabyaaladdu waa xanuun ummadda soomaaliyeed meel ay joogtada la hadhay oo degay oo kala qaybiyey in yar haddaan halkaa tafaasiil ka siiyo qabyaalad soomaalidu haddii la yidhahdo waa laga dhamaynaya waxaan malaya inaanay suurtagal ahayn laakiin qabyaaladdu sidii ilaahayba usoo rogay wax xun ma aha waa identity waa wax aynu kusoo dhaqmi jireen awooyaasheen ay kusoo dhaqmi jireen ee reermiyigeenii ay ku dhaqmi jireen oo hablaha lagu kala guursan jiray oo lagu kaftami jiray oo laysku gebyi jiray oo xataa haddii ay dhacdo in wax dhacaan fidma dhacdo iyo dagaal lagu kala bogsoon jiray oo ay ka heshin jireen masiiba waxay dhacday aafada ugu weyna waxay dhacday markii bahashaasi magaalo soo gashay ee siyaasad la geliyey ee wax lagu kala qaybsaday ee shicibkii lagu kala qaybiyey ee xataa salaadiintii iyo madax dhaqameedkii sharafta lahaa la cunsiiyey ee iyagii la dhexgeliyey markaas baa balaaya dhacday waana wax jira haddaad arrintaas sheegtay waa wax jira oo aan indhaha laga qabsan karaynin haddaba haddaanu nahay xisbiga wadani shibkuna way ogyihiin waana waxay ugu bixiyeen walaaleeye wuxuu leeyahay siyaasad cad oo la rabo in lagu celiyo qabyaaladdu halkii ay ahayd halkii ay lahayd halkii gurigeed ahaa oo ay noqoto uun identity oo ay wax ku tarto siday ahayd oo aan laysku collaysan oo aan lagu dagaalamin oo aan laysku nicin oo aan wax lagu qaybsan xisbi wuxuu aaminsan yahay haddii somaliland loo dhiso saddexdii jiir ee aan kuu sheegay oo nabadgelyo taam ah oo adag oo aan jilicsanayn loo dhiso cadaalad dhab ah oo tii radi allahu canhu cumar bin khadaab uu cahdigiisii ku dhaqay dowladdii islaamka lama gaari kara ee taas oo kale la isku dayo in taas oo kale la sameeyo oo sinaan dhab ah ay dhacdo oo wadanku xitaa dhaqaaliisu haba iska yaraadee waxa yar ee wadanka soo gala iska sidaa hoos u galeen loo sinaado oo tacliimta loo sinaado oo maxay ahayd scholarshipka loo sinaado oo booliiska iyo cadaaladda iyo maxkamadaha loo sinaado waxaa xisbigu aaminsan yahay qabyaaladii in laga baxayo oo ay caatoobayso oo aan waxba lagu fali doonin waayo qofka waxaa la ogaaday waxa waxaan ku kalifaya waxa wey waa cadaalad darro aadanow waxa waxaan ku kalifaya waxa wey waa sinaan la-aan waa la kala tunweynaaday waa la kala xoog batay waa laysmuquuniyey reeraha laysku muquuniyey waxaas baanu kasoo horjeednaa wax walbana sida shicibku sheegeen ay yidhaahdeen walaaleeye waa shicib dadka walaalaynaya oo aan magac u kala samaynaynin waa xisbi aan oqoonin bariga somalilan waa xisbiga aan u oqoonin dadka galbeedka somalilan waa xisbi aan lahayn dhexda somalilan waa xisbi u taagan somalilan oo dhan oo aan kala dibnayn oo mid ah
waa ku gartay laakiinse hadalka su-aasha ugu weyn ee soomaalidu haysato waa qabiilkii haddana waa kugu celinayaa qabiilada seebaa looga saari karaa xisbigiinan cusub
cadaalad sinaan iyo nabadgelyo taama taas weeye dawadeedu ma jirtaa wax shuruudo ah ee xisbigan uu ku maaragtay ka doonayo qofkii raba inuu kusoo biiro shuruudda ugu weyn ee aanu ka doonanaa xisbiga inuu kusoo biiro oo uu member ka noqdo waa inuu yahay qof somalilander
maxaa kaloo heliya
somalilander
waa inuu intaas yahay waa inuu somalilander yahay wax kale oo laga doonaya ma jirto qofkaasi waa inuu yahay somalilander xor ah oo xalaala oo maskaxdiisa u furiyoodahay oo aan waalayn oo maxay tahay sida dee shuruudaha kaleba ay ay dhigayaan laakiin wax kale oo laga doonaya male inuu tuulada ka yimi male inuu tuulada kale ka yimi male inuu qabi- qabiil ags yahay maaha inuu qabiil way yahay ma aha waa inuu yahay somalilander waa kaa condition keliya ee laga doonaya marka xisbigan wadani ma ka furan yahay gobolada somaliland dhammaan tuulada ugu galbeedeesa ilaa tuulada ugu baryaysa buu ka furan yahay markuu xisbiga kusoo baxyay qaranna waxaa la yidhaahdaa waa xisbiga koowaad ee helay codkii ugu badnaa ee reer somaliland taasina waxay kuu sheegaysaa inuu tuulo walba iyo degmo walba xisbigaasi ka jiro haa waa ka furan yahay xafiisuu ku leeyahay taageerayaal buu ku leeyahay xoog ah weliba oo aan yaray
aad ayaad u mahadsantahay cismaan halkani waa c h u o f m mar kale ayaanu usoo geli doonaa barnaamijka kale ee xisbiga wadani adigana sida wacan aad nooga qaadatay aad ayaad mahadsan tahay
aada waan ku salaamayaa adiga iyo idaacadda c h u o iyo da- dhegeystayaasha caawa hawada ee laga dhegeysanayay dhammaantiinba waa mahadsantihiin fursadda aad isiisana waan waan een, waan waan kaaga mahadinayaa waxaan halkan ka salaamayaa haddaad chance i siiso dhammaan somalilandriska caawa i dhegeysanaya inta ku nool ottawa iyo nawaaxigeeda iyo somalilandriska kale ee kaa dhegeysan doona internetka kaala xidhiidha dhammaantiinba waan salaamayaa waxaan kaloo sa- salaamaya dhammaan reer somaliland Een, si gaaran waxaan ku salaamayaa ee taageerayaasha xisbiga wadane adiguna aadan aad iyo aad ayaad u salaamatay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat
Yo la